aan horta annaga gurigaa joognay axmed xiisadiisa ugu horreysay uu qaadanayo shalay subax waxay bilaabanaysay tobankii aroornimo ay bilaabanaysay xiisada ugu horreysay marka asigoo jiifo ayaan kicinay waxaa dhan iskuulka xilligiisaa la gaaray maanta maxaa u kici la-adahay wuxuu hi tobankaa galayaa subaxnimo guriga wuxuu ka tagay labaatan iyadoo dhiman tahay tobankii subaxnimo iskuulkuu tagay galaaskii uu galay sidii an aan ka helnay warbixin arday kale annaga laakiin macalimiin iyo wax nala soo hadlay iyo wax noo jawaabay ilaa up to no ma lahan laakiin ardaydiia waxay noo sheegeen markuu imaaday galaaska uu galay xiisadii bilaabatay oo ay ku jiraan galaaskii ayaa albaabka lasoo qarqaraacay marka waxa holowiinka loo yaqaano oo dadka maskalaatada ay xirtaan oo waxyaabaha ay caawidaan baa jirtay marka waxaa loo malaynaya nin holowiinkaa ka socdo albaabkuu ka furaa la dhahay markuu saa ugu furana mindida dhinaca wadnaha xigu ka geliyey baangada qaarna waxayna dhaheen banaankuu ku helay laakiin adiga kolley dadka waxay u doodinayaan inuu ka furay albaabka markuu saa u furana dhinaca wadnaha uu ka geliyey mindida waa gartay markaas ka bacdi ugumuusan harine wuu ka siibay haddana calooshuu ka geliyey waa cararaa la dhahay cunuga markuu cararay maxaa la dhahaa wuu kasoo daba cararay ilaa jaraanjarta dhulka hoosuu la soo degay haddana dhabarku ka geliyey midda saddexaad waa gartay marka waxa waaye iskuulka horta mid amnigiisa sugan ma aheen nin oo iyaga wacanin oo holowiinka aan ahayn inuu iska soo dhexgalo soo dhex taraaraxo baangad oo rigtiduu watay iyo baangada holowiinka waa caag oo ay qaataan mid oo wuxuu watay oo run ah mid faalsa ma aheen wuu soo galay nin kaleu hoos kusoo dilaa lagu leeyahay kor buu usoo koray wiilkeenuu dilaa lagu leeyahay dhowr qof kaleu dhaawacaa lagu leeyahay intaas amniga ma sugneen macalimiinta albaabada ay xirteen gurmad fiican lama fidinin dad shacabaa booliiska wacay hadduu booliiska imaado gudaha muu gelin ninka inuu baangad wato waa la ogyahay waa cabsanayaan banaanaday taagan yihiin waa geli kareen waa qaban kareen dhaawac fara badan markaas may gaarsii kole wuu gaaray laakiin ninka naf baa ku jirtay waa la waci waa la wadi karay ambalaastia imaatay waa la iska wareysanayaa qofkii waa iska hadlayaan booliiskii gudaha ma galayaan ilaa afartan daqiiqo wiilkeena dhulkuu jiifay waxaad ii sheegtaa markaa nasro iskuulka isaga albaabka ka furaa layidhi galaaskii marka uu soo garaacay marka waxaad ii sheegtay in saddex goor uu baangada la dhacay dhaawacaasi ma adinkaa arkay inuu ku yaallo saddex dhaawaca oo kala duwan mise ardaydii baa idiin sheegtay iyo dadkii meesha joogay
wallaahi dadkii markii la qaadaya ayaa noo sheegay waxay nagu dhaheen wiilka dhaawacyo culus buu ku lahaa dhinaca wadnaha iyo dhiig yaraa ka imaaday dhiiga guduhu ugu noqday dhabarkana waa ka duleelsanaa oo dhaawac weynaa kaga yaalay waxaad iga warantaa marka adiga dhaawiciisa ma aragtay annaga ma arkin waa noola diida maanan gelin hataa xaq waa u yeelan weyne cunugeena informaquunkiisi informationkii oo cunuga in noola sheego xaaladda meeshay sii marayso inuu khatar ku jiro inuu operationka siduu yahay wax wax noo sheegayo mala iska fadhiya fadhiya mar danbaa noola sheegay wiilkeenana markay geeyeenbo adiga ilaa labiiy tobankii oo duhurnimo wuu go-ay mana ay noo sheegin intaas waa garta marka qof ka mida qoyska oo arkay dhaawiciisa ma jirto iyo intii ambreshinka uu ku socday inta intaa ku socda ambreshinka qof arka male hataa markuu geeriyooday xaq waa u lahayn in nala tusiyo waa noola diiday in nala tusiyo nalama soo wicin macalimiinta nama soo wicin wiilkeena nooma ay sheegin may gudbinin waxa wadankan loogu yaqaanaa tobanka number oo baasho numberka may gudbinin cunugeena da-diisa way garan waayeen wax looma gudbinin hataa way iska way iska qiyaaseen cunug waxay dhaheen koo iyo toban jir ilaa labiiyo toban jir ay dhaheen cunugeena ma jirin da-daas wuu ka weynaa marka cunugaba maba ka haayaanbo wax information maba ka haayaanbo waxaad markaa nasrdhaaatiirti waxaad nasra marka iga warantaa waxay kuu sheegeen ardaydii iyo dadkii aada la hadasheen in iskuulka isaga uu kalaaska soo garaacay qofkan isagoo iska dhigaya waxyaabahan halowiinka loo yaqaanay dadka lagu cabsi cabsiye mararka qaar ama sanadkiiba mar wadamadan galbeedka ay sameeyaan laakiin isaga sida muuqato uu ku soo dhuuntay oo taasi uu adeegsanayay marka isaga albaabka marka isaga albaabka uu furay ee isaga dhaawaca uu gaarsiiyey ardaydii kale ma beegsan miyaa mise isagun buu ka dhigtay weerarkiisa dhanba isagu ku koobnaa kow waxaa soo diray wiil kaleo arday oo iskuulka hadda dhameeye oo dadka caawinaayo oo u joogay iskuulka caawinaad oo ardayda caawinaaye uu hoos kusoo dilay kabacdi wiilkeena albaabka ka furay uu dilay marka wiilkeena markuu arkay inuu madoow yahay wuu ku bururaybo nin madow buuba helay wuu ku bururayba inuu qaxooti rasmiyii wuu fahmay wuu ku bururay ilaa dadka kale uu soo laayinayo dad cadcaday ahaayeen laakiin ajanabi ah kan laakiin waa nin afrikaana oo cad inuu yahay nin qaxooti inuu yahay u gartay marka maxaa laydinkugu sheegay adinka inta hadda xogta aad helaysaan in qofkan weerarka geystay uu ahaa maxaa ka maqasheen oo laydinkaga sheegay annaga waxaan ka maqalnay in ay dadkao dhan ay sheegayeen website oo bage uu leeyahay facebooka inuu nin cusuri yahay uu ku dhaartay inuu dad dilaayo ama uu asaga dhimanayo uu ku dhaartay dadkii dhan ay wada sheegayaan beri dad baan dilaya ama anaa dhimanayo u dhahay wuxuuna xariir la leeyahay dadka oo maxaa la dhaha cusuriga ayuu xariir la leeyahayna lagu dhahay hadda cid idinla soo xiriirtay ma jirta markuu dhintay kadib ama booliska ama iskuulkii cid hadda idinla soo xiriirtay oo xog idin siisay ma jirta mayo wax booliis noo imaada male iskoolka nooma imaanin macalimiintii iskoolka maamulkiisi rectoorka la dhahay nooma imaanin hataa wax qiiro noo muujiye male aanan ahayn journalistiyaal oo wadamo kale ka imaaday noojka macala norway iyo iyo sweden iyo waxyaabahaasa nala hadlaayo dad kale oo hataa qiiro noo muujiye male isagii ma laydinku wareejiyey marka meydkiisii ma laydin siiyey nalama siinin way iska haystaan waa la baaraya lugule nin ay dileen oo la yaqaano nin dhaawac se loo geeyay isbitaalka caadi u dhiman oo dhaawac u dhintay aa la iska baarayaa ma aqaano waxay ku sameynayaan iyo waxay u haystaan midna mana haysano qof noo doodaayo oo tuuladeena ka tirsan soomaali jaaliyad ma haysano fiican oo noo doodo soomaali fiican oo isku xirana ma degano meeshaan degannahay